markii jawaabta kumaanan qancin wasiirka jawaabaha uu la siinayo waxaa kamid ahayd marka aan weydiinay labiiyo toban qof oo jifadaada hoose aad sababta a ku shaqaalaysiisay soomaalihi oo dhanna ay jirto maxay tahay galgudoa madaxda qaranka ayaga laftigooda ayaan sharciga isticmaalin marka sharciga dadku dhan ay isticmaalaan ayaan isticmaali doonaa jawaabtaas oo aad aan ula yaabnay qadar jawaabihii hore mid u awu bixiyey in arrintaas ay iska tahay arrin siyaasadaysanaan karto iyo wax saas oo kaleeta ah anaguna jawaabtaas wasiirka kamaanan sugeyn sababtoo wax siyaasadaysan ma noqon karto hadday tahay se laftigeeda cadaynta qaabkaan u rabnay inuu jawaabta noo siiyo nooma uusa siin dalkana wejigiisa waxawey waa wasaaradda arrimaha dibadda sharafta qarannimadeenana waxay ku jirtaa in dadka dalkeena gudihiisa ku jira ay nabad geli karaan marka haddii dawlado kale dalkeena gudihiisa ay isku ceyrsanahayaan oo laga yaabo inay siyaasado kale isku haystaan marka in halkaan laisku ugaarsado annagu dee karaamadeennay luminaysaa marka taasina waan ka qanci weyna jawaabtuuna siiye marka waxaan ku qasbanaanay su-aalaha oo dhanba maadaama uu naga qancin waayey in baarlamanka aan uga wacno asna waa u sheegnay